بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم سدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا n waxaynu u horeyn isku dayeynaa inaynu soo khulaasayno ama soo ururinno aqsaamu nnaas fii shahri ramadaan min xaysu siyaam wacadami yacnii qeybaha dadku ay u kala baxayaan bisha ramadaan marka laga eego soonta iyo la-aanteeda ama soon iyo soon la-aan iyo bimacnaa waajibaadyada ka dhalanaya inta ay u qeybsamayaan waana uu inoo soo hormariyey musanifku raxmatullaahi calayhi intaba laakiin waxa weeye dee way kala tagtagsan yihiin oo meelo kala gaara bay ku kala jirjiraan ee hal mar baanu iswada dabagelin marka qeybta koowaad waa qeybaynu leenahay yajibu calayhim sawmu adaa'an soomku waa uu ku waajibayaa adaa-an ayuu ugu waajibayaayoo inay gutaan oo aanay qallaynin ee hadda ay wakhtiga xaaliga ah gutaan ama yajibu calayhim sawmu xaalan yacnii hadda ayuu ku waajibayaa oo markaa soomtu ay soo gasho waa laga doonayaa oo ma dibdhigi karaan cidda noocaasi ahi waa ciddii musanifku inoogu soo bilaabay oo noqonaysa likulli muslimin baaliqin caaqilin qaadirin cala asawm marka khaalin min almawaanic oo maca khulwi can xayd wanifaas halkuu ina soola cidda laga rabo waxa weeye inay soomta la timaaddo bisha ramadaan inay gudato oo wakhtigaa ay soomtu joogto ay waajib ku tahay inay la timaado waa mid kasta oo muslim ah oo qaangaadha oo miyir qaba oo soomtii awoodaya awoodaya waxaa markaa looga jeedaa in waxa weeye uu yahay saxiix muqiim ah mid caafimaad qaba oo maca daalika waxa weeyaa neg waana caafimaad qaba waana neg yahay waxaa kaloo uu ka maran yahay mawaanicda markaa sharciga ah ee soomta diidaysa sida xaydkii iyo nifaaskii oo gabadhii xaydna ma qabto nifaasna ma qabto cidda noocaasi ah waxaa laga rabaa wakhtigaa soomku uu soo galo inay waxa weeye soomaan taasi baa laga rabaa oo xaalla ayay ugu waajibaysa isla markaaba waa ku waajibaysa cidda labaad waxay noqonaysaa cid soomtii ay ugu waajibayso qadaa'an qalle ahaan bay ugu waajibaysaa qalle ahaan ayay ugu waajibaysaa marka ciddaasina waxay noqonaysaa waa ciddii maalan bugtay maradan yurjaa bur-u xanuun la filayo inuu ka bogsado ciddii bugtay ka koobaad kaasuu noqonaya ka labaadna waa musaafirkii oo faman kaana minkum mariidan aw calaa safar fa ciddatu min ayaamin ukhar marka kii bukay ee marad yurjaa bur-u ama waxa weeye musaafirka ahaa qadaa baa ku waajibaye hadda waajibkuma aha iyo gabadhii xaa-idad ahayd ama nifaaska qabtay afartaasina waxay noqonaysaa soomtii inay ugu waajibto qalle ahaan oo qadaa baa lagu yeelanayaa laakiin hadda waajibkuma aha hadda waajibkuma aha laakiin qadaa-an baa loogu yeelan qolada saddexaad waxay noqonaysaa cid waxa weeye aan soomtii haddana laga doonayn hadhowna laga doonayn oo soomtii korkooda kuma waajibayso laa adaa'an walaa qada'an qalle iyo gudasho hadda ay gutaan midnaba laguma lah bal calayhim fidya ee waxaa lagu yeelanayaa soomka beddelkeedii oo fidyo ah soomka beddelkeedii oo fidyo ah ayaa lagu yeelanayaa kuwaasina waxa ay noqonayaan odaygii gaboobay iyo islaantii gabowday ee aan soomta awoodi karayn ilaa xaddil markaa kharafna aan gaadhin xad markaa ay asaasaqaanna aan gaadhin oo hadday asaasaqaan xukmulmajnuun baa la siin dadka waalan xukumkiisa takaaliiftuna waa ka dhacaysaa dib baynuna ka tilmaami doonaa laakiin odaygii iyo islaantii gaboobay ee xad kharafna aan gaadhin cidda noocaasiya fidyo ayaa lagu yeelanaya fidyo ayaa soomta ka beddel noqonaysa ee haddana lagu yeelan maayo soomta hadhowna lagu yeelan maayo waxaa kaloo la mida cala alqowli saxiix gabadhii murdicada ahayd iyo tii xaamilada ahayd tii wax nuujinaysay iyo tii waxa weeye jaqsiin markaa uurka lahayd gabadhii ilmaha nuujinaysay iyo gabadhii waxa weeye markaa uurka lahayd haddii ay u baqato nafteeda ama ta ilmaha ay u baqato ama labadaba ay u baqato cala alqowli saxiix waa isku mide iyadana soomta haddana laguma lahaa hadhowna laguma lahaa ee fidyo ayaa lagu yeelanaya waxaa kaloo sidaasoo kale fidyo lagu leeyahay shaqsigii bukay alladii laa yurjaa buruh kaasi oo aan la filaynin xanuunka inuu ka bogsado oo sida qaalibka ah xanuunnada aan laga bogsan xanuunkani uu yahay xanuun kasta alla shaksiga waa ka bogsiin karaa laakiin waxa weeye qaalibkaa lagu xisaabtamaya sida qaalibka ah waa xanuun aan dawo lahayn ka noocaasi ahina waxa weeye isagana fidyo ayaa lagu yeelanaya oo qeybta saddexaadna qeybtaasay noqonaysaa soomtii haddana laguma laha hadhowna laguma laha ee beddelkeedii baa lagu leeyahy qadarka la bixinayaa waa mas'ale ijtihaadiya ama ha la yidhaahdo waa mud ama ha la yidhaahdo waa nisfu saac ama qadarro kale ha la tilmaamo yacni waa mas'ale ijtihaadiya oo ijtihaadka saayiq u ah qolobana halka ay ku dhisayso laba had iyo jarmanaad bay ku dhisaane ayay markaa ku xidhan tahay in badanna waxaynu ku soo ururinnay inaynu nidhi waxa weeye ilaa markaa qadar masalan kiile ah waa kifaaya waana ku filan yihi qolada waxa weeye afraad waa qeyb loo sunneeyo soomta ramadaanka laakiin aanay waajib ku ahayn waana ilmihii yaraa ee tamyiista gaadhay ee soomtana awoodi karayey ma toddoba jir ha la yidhaahdo ama ahlulcilmiga qaarkood toban jir ha la yidhaahdo tiradu waxba daliil gaara ma laha ee waa tii markaa salaada un ay uga qiyaas qaateen shaaficiyaduna marka ilmaha yar in lagu tarbiyadaynayo shaki ma laha adiladuna waa ku suganta marka waxay noqonaysaa ilmaha yarna ee aan qaan gaadhin waxa weeye soomta waa loo sunneeyaa waajibse kuma aha waa qaybtii afraad wey waa qaybtii afraad wey qaybta shanaad ee u dambaysa waxa weeye soomtii hadda laga dooni maayo oo adaa macnaa lagama rabo qadaana lagama rabo fidyana lagama rabo loomana sunneeyo marka xagga muslimiinta laga eego waa dadka waalan wey ama qofkii dee asaasaqay ila isaga laftiisu xukmalmajnuun buu qaadanaya ama da ha la asaasaqo oo waxaa hadduu doono in yaroo wax kala garanayaba ha yeeshe laakiin qof dee waalan ha noqdo ama qof kaleoo sidiisaba u waashay ha noqdee ka noocaasiya waxba laguma laha bishaa ramadaan wax allaaliya wax lagaga leeyahay ma jirto wax allaaliya wax lagaga leeyahay ma jirto gaalkana horeynu usoo aragnay oo axkaamta adduunyo marka soomta laga eego waxa weeye kaasuu la mid yahay laakiin axkaamta aakhiro lama mid ahaa ee waxa weeye dee waa lagu ciqaabaya marka qofka waalanna ama kaa waxa weeyaan asaasaqayna wax markaa lagu leeyahay haba yaraatee ma jirto soomna laguma laha mar hore iyo mar dambe toona oo macnaha adaa iyo qadaa midna laguma laha marka fidyana lagu yeelan maayo loomana sunnaynayo waaba majnuun wey waa marfuucu lqalam marka lasoo khulaaseeyo dadkii aynu soo marnay shiikhu raxmatullaahi calayhi uu inoo soo tilmaamay kuwaasi ayay ahaayeen oo qaybahaasi ayay u kala baxayaan bal aynu darsigeenna maanta haddaba gudagallo musanifku raxmatullaahi calayhi waxa uu yidhi wa yuqbalu waa la aqbalaa fii ramadaan ramadaan biاlnisbati ila sawmi marka loo eego soomta waa la aqbalaa wa yuqbalu waxaa la aqbalaa fii ramadaan ramadaan waxaa la aqbalaa biاlnisbati ila sawmi soomka marka la eego cadlun waaxidun cadli qura ayaa la aqbalaa hal nin oo caadila ayaa la aqbalaa dakarun oo lab xurun oo xor ah mukalafun oo mukalaf oo bimacnaa baaliq ah bimacnaa baaliq markaa caaqila ah ayaa la aqbalaa walaa yuqbalu lama yeelo fii saa'iri shuhuuri bilaha wixii intaa ka soo hadhay kollaynu soo hadda sawiranin shuhuud bay qoraysaa laakiin waa shuhuur waa ra'wi walaa yuqbalu lama yeelo fii saa'iri shuhuuri bilaha wixii intaa ka soo hadhay lama yeelo ilaa cadlaani laba caadilin ah mooyaane wax kale lama yeelo musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu rabaa halkan inuu ka tilmaamo biluhu maxay ku sugnaadaan ee bishaasi inay dhalatay ay ku sugnaanaysaa wuxuu inoo tilmaamay bilaha laba in loo kala qaadayo ramadaan iyo hayru ramadaan ramadaan iyo wixii aan ramadaan ahayn baa loo kala qaadi bisha ramadaan waxay ku sugnaataa hal qof oo arka marka qofka ama labbaa loo shardinayaa mise loo shardin maayo waa mas'ala khilaafiya iyada lafteedu cinda almadhab wagayrihi madhabka iyo kayrkoodba waa mas'ala khilaafiya marka wuxuu isagu inoo tilmaamay in lab loo shardinayo oo la rabo shaksigaasi inuu noqdo hal qof oo lab ah oo caadilahi hadduu furo weliba sida ahlulcilmiga in badan ay ku qaydeen bimajlis alqadaa majliska qadaaga uu ka furo oo had iyo jeer meelaha kale marka laga sheeg sheegayo iyo way kala duwan tahay marka qadaaga meeshii xukunka laga sheego ee qofkaasi ka markhaati kaco inuu markaa bishii arkay tan noocaasiya haddii ay dhacdo soomtii waa sugnaanaysaa shaki ma laha adiladana way ku sugan tahay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu hal markhaati ku sugay marka ila sawmi buu yidhi ee soom wixii aan ahayn ma ku sugnaanayaan mise kuma sugnaanayaan waa mas'ala khilaafiya oo had iyo jeer waxaa jira masaa'ilka waxaan loo yaqaano fiqiga fuqahadu waxay ka cabiraan inama alfiqu alfarqu fiqiga gebigiisuba waa farqiga macnaa waa inaad garato shayga waxa u dhaxeeya oo ninka aan faqiiha ahayn waxaa laga yaabaa laba shay oo aan isku shaqo lahayn inuu moodo inay isku mid yihiin oo yidhaahdo ama shiikhaa hadalkiisu waa iska hor imanaya oo waa tanaaqudayaa oo waa hadal markaa istabcaynaya ama waxa weeye ciddaasi waxaad moodaa arrinteedu inaanay toosnayn maxaa yeelay masale heblaayo iyo masale heblaayo oo isku mid ah ayuu midna sidan ka yidhi midna sidan ka yidhi waxaana laga yaabaa inaana isku mid ahay markaa shiikhu halkan raxmatullaahi caleyh wuxuu rabaa inuu kala saaro soomtii innagoo nidhi bishii ramadaan waa soo gashay ayaa waxaynu uga jeednaa cibaadadii soomku way sugnaatay laakiin waxyaabihii kale bisha lagu xidhay sugi mayno tusaale ahaan haddii nin yidhaahdo gabadhiisa maalinka u horeeya ramadaan baad iga furan tahay bisha ramadaan markay sidaa usoo gasho gabadhay waad furan tahay inta kale waa iska wada joogaynaa tacliiqa noocaasuu sameeyey haddii bishii markhaati furoo yidhaahdo hal markhaati oo qura uu yidhaahdo bishii way soo gashay iyada soontii inay sugnaanaysa halkaa inoo dhig ishkaal ma leh adiladana waa ku suganta dalaaqii ma dhacaya mise waxaynu odhanaynaa dalaaqu marka horeba laba markhaatuu ku sugnaadaaye bishii inay soo gashay hal maragoo quraa sheegay maragaana alla inaga og waxaan uu sheegayo ninkana gabadhiisu asal waxa ahayd inay xalaal u tahay ilaa intay wakhtigaa ka gaadhayso mar haddii cibaadadii ramadaan soo gashay ma waxaynu nidhaahnaa dalaaqiina dhec mise waxaynu nidhaahnaa soontuunbaa sugnaatayee dalaaqii weli ma dhicin maadaama hal maragoo qura uu sheegay masaladuu tilmaamaya waa taa markaase wuxuu leey waa in la yihahdaa dalaaqii ma dhicin haddii waxa weeye la muddaystay oo la yidhi maalinka ramadaan kow tahay ayaynu dayntaa kala qaadanaynaa ama waxa noocaasi ah oo dabeedna hal marag sheegay saakaba ma kalarhkaad qabsanaysaa oo adeer sugnaataya keen lacagtii wey mise waar adeer xalay midunbaa inagu yidhi cibaadadeennana allah inaga aqbalo birshina berritaanay mugdi ku jirinoo ay sugnaatay xagga marka waxyaabihii kaleynu tirsanaynin la eege eh soonta iskuma khilaafsanine waxa weeye iikaadi miyay noqonaysaa marka labada qowlba waa la yidhi marka isagu wuxuu leeyahay cibaadada ayaa loo ixtiyaadayaa ama waxyaabihii kale lagu xidhay dadaal cibaadada loo dadaalaya hal markhaati lagu suga markay hadha u baxaysaba hal markhaati la yeeli maayo oo yidhaahda bishii shuwaal anaa arkay ciida ka yeeli aynu mayno ee waxa weeye cibaadada oo loo dadaalaya daraaddeed ayaa maragga qura loo sugay waxyaabihii kale bisha lagu xidhay halkaa marag kuma filla intuu tilmaamaya waa intaa marka meeshii ishkaal baa imanaya kaasi oo odhanaya waayahaye bishii waxyaabihii lagu xidhay ee kale haddaanuba idinka yeello waxyaabo badan inay laba markhaati u baahan yihiin oo istiqlaal iyo gaar noqonshiiyo markay mustaqil tahay aanay ku sugnaateen markaanu taa idilaba sugno miyaanay tabac ku sugnaanayn oo yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan qaacidadaa miyaanay gudagelayn ama dimni ahaan inay masaladu masalada iska daba gasho oo soo hoos gasho maxaa u diidaya oo waxaa laga yaabaa shaygu isagaan waxaa aan shaygii sugnayn misna inuu shay kale dabagaluu dabagalaay uu ku sugnaa ama axkaamtii la kala farqiyo oo shayna la sugo shayna meesha laga saaro iminka tusaale ahaan dalaaqa oo kale baabka khuluca la yidhaahdo warqad iibsiga warqad iibsigu wuxuu ku sugnaadaa de xoolo oo warqadan xoolaa la dhaafsaday gabadhii meherkeedii bay ka tagtay dabeedna warqadii bay qaadatay khuluc baa la yidhahdaa baabka dalaaquu ku sugan yahay ama waxa weeye meherba maahee lacag kaley bixinaysaaba waa khuluc waa warqad iibsi ka noocaasiya baabkaa waxaa u asala xoolaha oo haddaan xoolaha la helin dee baabkii ma jiro oo khuluc ma jiro haddaan waxbaba la kala iibsano lacagba meeshay bixin laakiin waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan wakhtiyada qaarkeed in khuluci sugnaado oo bishayin aakhar ku sugnaado iyadaan xooliina lahayn tusaale ahaan haddii ninka yidhaahdo gabadhii na waanku fura kun dollarna waan kugu furay tusaale waa inaan inagii ku ballannay arrintaa ku heshiinay marka waan ku furay ee kunkaygii dollarisi oo ay tidhaahdo iguma lihid waxaynu ku heshiinayna ma jirto allaaliya waxaynu ku heshiinayna ma jirto kunkana iguma lihid haddaad i furtayna aday kuu taal iyadana kunkaygaysii oo ay tidhaahdo waxba iguma lihid oo ay tahdo maragaa bal inaad kun igu leedahay ila afkaagaa laga hayaa dalaaqii wadigaa iminkaba ku hadlaya dadkao dhan wadigaa u sheegayeele gabadhaa waan furay kun doolarna waan ku furay hadday ilaahay ka baqayso kunkayga haysiiso iyana warqadayda sidaa ha ku qaadato hayga tagto marka waxa weeye caddee bay tidhi inaad kun igu furtay ikhtiyaarkaagaad igu furtay caddee markuu marag waayo ee iyada aynu ka dhaarinno inaanay wax kun ah oo ay kula heshiisay oo tidhi igu fur aanay jirin markaynu sidaa xukunkii u ridno ninkii waxaynu ku sugaynaa khuluc warqadiibsi baynu ku sugaynaa oo hadduu gabadhiisii hadda soo cesho oo yidhaahdo mar haddaan kunkii waayey dee waa yahay waan ku soo ceshaday dalaaqay gaba rajci ka dhig kama yeelayno ka dhegaysan mayno waxaynu leenahay waxaad qiratay gabadha inay warqadda kaa iibsatay sidaana aad ku furtay rajcana aanad ku lahayn khalaas allaaliya wax marka aad ku leedahay ma jirto halkaasay kaaga furanta iyada waxaa dhacaysa inaynu u sugno aynu nidhaahno isagii maal aanu qaadanin xukumkii baynu ku sugnay oo waxaynu ka dhignay masaladii khuluc maalna muu qaadan oo isagii baaba taagan warda shilin ma qaadan laakiin waan ku lahaa mar hadduu ku waayey qiraalkiisaynu u qabanaynaa khuluci waynu sugaynaa waxaynu leenahay waxa weeye khuluci waa kugu sugan yihi markuu yidhaahdo khulucaan maa lahayn halkuu ku sugnaadina qiraalkaaguu ku sugnaadaynu leenahay marka binisbati ilayhi marka xaggiisa laga eega masaladii waa khuluc marka iyada xaggeeda laga eegana khuluc ma jiro oo waaba tan ka dhaarata inayn waxbaba ku heshiin wax allaaliya wax khulucay u haysaa haba yaraatee ma jirto marka runtii waxa weeya masaa'ilku way kala bixi karaan oo laba qaab way kala yeelan karaan oo waa farqi labada dhinac midba dhinac waa geli karaa iminka nasabka oo kale sidaad shahaadaadkiia ku arki karto waxa ay tilmaamaan rag uunbaa ka markhaati kaca oo ilmahaasi inuu caynkaa yahay ama reerkaa yahay ama sidaa yahay rag baa ka markhaati kacaya oo nasabka inuu hebel yahay laakiin tabac ahaan isagoo daba joogana waa sugnaanaya oo haddii gabadh dumar furaan inuu gogoshaa hebel ku dhashay oo gabadhaasi dhashay oo uu wakhtigii isqabeen ay dhashay nasabkii wuxuu ku sugnaanayaa wilaadadaa dumarku ka markhaati kaceen buu tabac u noqonaya mar haddii wilaadadii iyo dhalmadii iyagu ay sugeen markay wilaadadii sugnaatay nasabkiina daba joog ahaan ayuu ku sugnaanaya markaa sidaasoo kale maa la yidhaahdo masaladan haddii la yidhaahdo oo la yidhaahdo maa la yidhaahdo mar haddii soomti sugnaatay soomti inay sugnaatayna ay caddaynayso bishii ramadaan inay sugnaatay oo wixii axkaam lagu xidhay oo dhan maa la yidhaahdo way sugnaatay waxay rabaan inay kaga jawaabaan oo yidhaahdaan ashyaada tabaca ku sugnaata waa wixii isku jinsi ah ee isku nooc ah laakiin tani maanta isku nooc maaha haddaad aragto xukum lagu leeyahayo xukumkaasuu taabicu yahoo dabagalay waa isku baab oo waa isku jinsi oo ama dhammaan waa baabulcibaadaat ama waa mucaamalaat ama waa ashyaa noocaasa maantana midna waa baabulcibaadaat oo waa soomtii midna waa mucaamalaad iyo waxyaabo kaloo maal iyo dayn iyo sheekooyin kalea laga wada hadlaya dalaaqiyo iyo marka waxay leeyihin isma dabagelayaan ahlulcilmiga qayb ishoosgelinaysaana way jirtaa labada qolbana xooggooday leeyihin wayuqbalu waa la yeelaa fii ramadaan binisbati ila sawmi marka loo eego cadlun waaxidun cadli qura ayaa la yeelaa dakarun oo lab xurun oo xor ah mukallafun oo mukallaf ah walaa yuqbalu lama yeelo fii saa'iri shuhuur bilaha wixii intaa ka soo hadhay ilaa cadlaani laba caadil mooyaane wax kale lama yeelo walow carafa rajulu bilxisaabi wاnujuum walow carafa hadduu ku aqoonsado rajulun nin bilxisaabi xisaabtii hadduu ku aqoonsado iyo wanujuumi xidigaha hadduu ku aqoonsado anna hadan berri min ramadaan ramadaan inay ka ahaatay lam yajibi soomu soomkii waajibi maayo laakiin hadalka lagu noqoyo yajuusu waxaa u bannaan lilxaasibi kii isaab xisaabiya ahaa ee xisaabta garanayay iyo walmunajimi kii xidigiya ahaa yani asoomu baa u bannaan faqad oo keliya faqad isaga oo qura laakiin hadalka lagu noqoye yajuusu waa u bannaan yahay ayisoomu soomkii waa u bannaan yahay lilxaasibi kii markaa xisaabiya ahaa iyo walmunajimi kii xidigiya ah faqad isaga oo keliya ayuu u bannaan yahay cid kale laguma yeelanayo halkanna wuxuu rabaa inuu tilmaamo soomtii laba shay mid uunbay ku sugnaanaysaa oo bima yahbutu shahru haddii la yidhaahdo bishii maxay ku sugnaanaysaa oo bishu ay ku sugnaataa dee waxa weeye laba mid unbay ku sugnaanaysaa ima biru'yati cadlin wa ima biistikmaali shacbaan alaaiin labadaas unba marka labadaa wax aan ahayn sifo sharci ah labadaa waxaan ahayn ugu sugnaan mayso haddaba ka waran haddii nin waxa uu yaqaanaa xisaabta xisaabta wuxuu uga jeedaa manaazilu lqamar wa taqdiiri sayrihi yacnii manaasisha dayixu meelaha uu dego godadka uu fadhiisto dayix iyo meelaha uu dego ayuu yaqaan dabadeedna halkaasuu xisaabta ka sugaya litaclamuu cadad asiniina walxisaab oo halkaasuu xisaabtii ka hagaajinaya oo wuxuu odhanayaa dayaxu mar hadduu halkaa fadhiyo bishan ilowba ilow tusaale ahaan sagaal laatan bay ku dhammaanaysa wax saasuu tilmaamaya dabadeedna habeenkaasuu odhanayaa ilowba ilow caawa waa soom ama ha la arko ama yaan la arka waar innagaa iska indhaheennu si kale noqdeena waa kaa oo xisaabta dayaxuu yaqaanaa dayaxu wax isku fadhiisanaya ama dayaxa waa laga badiyaae xagga xidiguhu yaqaana oo dirirka iyo waxbuu kala guurinayaa oo waxbuu kala wadayaa oo mar haddii halkaa fadhiistay uu saa noqday waxa weeyaan qaabkaasay noqonaysa waana cilmi jira oo shaki ma lah oo dee waa kan dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka iyo hawlahanba lagu ogaanayo waa cilmi jira ha jire ee muxuu markaa cibaado ka yahay haddaa tay dayaxaana qaanaayoo intan uu fadhiistaa iyo halkan uu degaa dabeedna xidiguna halkanay fadhiistaanoo maalintaa w waxbaa isku beegmayo saanay noqonaysaa dhib ma leh waa cilmi la baran karaa laakiin cibaado muxuu ka yahay cibaadada wax allaaliya wuxuu ka yahay ma jiro waayo cibaadadii ma aha shay loogu talagalay qof waxa weeye masaa'il ama culum dadka inta yaqaanaaba aqalu min alqaliil wax aada iyo aada u yar ay tahay waxa weeyaan wax lagu xidhay maaha ee ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ummadda markaa u fudaydinaya cibaadaadkooda wuxuu ugu xidhay wax dadku garanayaan caamiya culimaba oo ummadduba garanayso oo adiga ogoo dee wakhtiyadii salaada dee qoraxdaasaa laynoogu xidhay iyo waaga halkaa ka dilaacaya wax ummaddoo dhan ay arkayso qof gaaroo odhanaya anaa cilmi gaara u bartay ba aanu baahnayn soomtiina bisha halkaa ka muuqanaysa ee aan cidna cid ka xigin oo anaa cilmi gaara u lehayo anaa sidaana midna aanay jirin ayaa lagu xidhay xajkiina sidaasi lagoyo bishaasaa lagu xidhay isagana waa aragtida oo maalmaa la xajaya halkaasay markaa tiradaasay ku xisaabsantah marka cibaadaadkii waa sidaa weeye zakadiina sidaasi leegwey hadday tiro tahay oo tirada lagaga bixinayo wakhtiga laga bixinayo sanad inuu kusoo wareego sanad qof kastaaba waa fahmaya qof muxuu fahmaya marka horta iyada ummadda kale qol qofkaa qowlkiisa wax ka saarani ma jirto oo xidig baan aqaanaaye ha la soomo waxba kama jiraan labadaasunbaa ummaddu ku soomaysa ka waran haddaba isaga binisbati ilayhi markaynu ummadda kale nidhaahno xilkama saarna ama waa bishii oo la arkay waa la arkay waa ku soomaynaa haddii mid qura yidhaahdo oo cadli oo lagu kalsoon yahi hadday bishii dhammaatayna waa ku soomaynaa waa labadaa qodobu ka waran isaga laftiisa nafahaantiisa waayo isaga cilmigan uu yaqaana waanu ku kalsoon yahay oo wuxuu leeyahay markii la leeyahay haddoo lama arag bishii waar si kalaa waxay naga noqdeen ilowba ilow maanta waa dhalato saasuu aaminsan yahay shaki ma laha buu leeyahay aniga agtayda muxuu yeelayaa hortuu ummadda kaluu la siman yahay oo takaaliifta waxa weeyaan waa loo siman yahay oo soom hebel gaar ugu waajibta ee aan hebelna ku waajibaynin ma jirto marka horta waxba waajibkuma aha waajibka ummaddu kala sameeyey haddaba ma u bannaanta shiikhu haa buu yidhi laakiin iyada lafteeda faradku kaga dhici maayo oo muulaha farad baa kaga dhacaya lakiin way isaga bannaan tahay buu leeyihi laakiin sida saxiixa ah uma bannaana soom waxaa la yaqaanaa hadday ramadaan tahay ilowba ilow waa inay farad ridaa waa inay faradka ridaa soom aan faradkaa riday oo aanad ummadda la soomayn soom maaha asawmu yowma yasuumu nnaas sida nebiga ka sugan sala allahu alay waslam xadiiska soomku waa maalinta dadku soomayo wey maalintaa dadku soomayaa unbaad adna soom ku saaranta soom keligaa gooni kuu saarani oo anigaa keligay waxa weeye soomaya ma jirto xitaa haddaad aragto cala alqowli saxiix asaanad meel gaara joogin xitaa haddaad aragto asaanad meel gaara joogin oo maraggaaga la diido sida inaad faasiq tahay iyo wax la mid ah oo qaadigii aad tihayd anaa arkay indhahaygan saara deedna qaadigu ku yidhahdo adigu faasiqii habaarka qabaatoo wax allaaliya waxaan kaa qaadanaya waa kuwii alla yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu marka adigu waxbag kaa dhegaysan maayo iyo maragga yaa kale kula og keligaa ummaddao dhan kugu soomin maaye xitaa cala alqowli saxiix khilaaf badan baa ku jira e waxa weeye inuu soomaa waajibkuma aha mid markaa saaranna ma aha ee soomku qaarkoodoo yidhi siran iyo hoos ahaan buu u soomi way jiraan sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale fii bacdi kutubi uu ku saxiixiyo iyo ahlucilmiga in badani laakiin waxaan leenahay cala alqowl saxiix asawmu yowma yasuumu nnaas wey soomku waa maalinta dadku soomayaa haddii xitaa maraggaagii la diidoo la yahdo kaa dhegaysan mayno keligaa soom kuma saarna anaa keligii soomanaanaya ummaddao dhanna ha aafurnaato yacni wax saxa maaha maalintaa ummaddu wada soomayso ayuunbaa sooma maalintaasumaa sooma marka halkaa uuna yidhi wuu u bannaan yahay kaa xaasibka iyo munajimka inuu keligiis ka soomo laakiin ay weliba leeyihiin shaaficiyadu asax ahaan faradkiina kama dhacayo waxaynu leenahay xitaa uma bannaana xitaa uma bannaana soom aan farad ridayn soom maaha ramadaanna loo soomay wax jira maaha nadiirba diinta kuma laha mar hadday sidaa tahay waxaanu leenahay uma bannaana ee ummadduunbuu la soomaya wain ishtabahat ishuhuur bilihii hadday isdhex galaan calaa asiirin mid la qafaashay oo gaaladu qafaalatay haddii bilihii iska dhex galaan iyo wanaxwihii wixii la mid ah kaa gaaladu qafaalatay iyo wixii kale la mid ah sida mid jeel gudaha a lagu xidhay oo meel qarsoon ama meel kale ku ga'doomay iyo wax la mid ah oon waxbana haysan uu ka ogaado bisha iyo wakhtiga xilliga uu yahay ijtahada wuu dadaalayaa wujuuban waajib noqonshiiyo wasoama waana soomaya waxaad mooddaa halkan inuu isweydiiyey su-aal ah bal qofkii bisho aragtideedu u suuro gelaysay imaa bicaynihi wa imaa bikayrihi imaa inuu isagu ishiisa ku arkiyo inuu cid kale u aragto ciddii ay u suuro gelaysay garanay ama bishii inay dhammaatay ogaanayay garanay qofka mukalafka ah ee aan midhna ogaanayn sida jeel dhulka gudihiisaa in lagu xidho oo kale yuu meel keligii ku jira saacad ma haysto wax kale ma haysto idaacad ma dhegaysto waxa weye bartaasuu khalkhalsan yahay halkaasuu keligii ku jira dhowr sano halkaa ku xidhan yahay qofka noocaasiya muxuu yeelayaa hadday salaada tahay iyo hadday soomka tahay waxa weeyaan wuxuu ku gelayaa danni waayo cibaadaadka asalkoodaba ama yaqiin baa lagu galaa cibaadada oo hubaal ah ama danni oo malaha qaalibka ah adannu lhaalib marka danni qaaliba buu ku gelaya mar hadduu bishii garan waayo oo uu isleeyahay talow iminka tani ma ramadaanba talow ma shacbaantii ka horraysayba talow ma rajabba talow ma haddii doonto ma shuwaalba tol halkaad maraysaa meeluu marayaba garan maayo wuu ijtihaadaya halkuu is yidhaahdo malaa waa halkaa ayuunbuu ka soomaya halkuu is yidhahdo war mala hadday ugu dhowdahay war ma horta maalmahan iska daayo ilaa afar shan maalmood bal markuu qiyaasto isagu wax isu geegeeyo bartuu is yidhahdo war malaa waa halkaa ila cid wax u sheegto u weydiiye ma hayo isna wax arki maayo cid allaaliya cid u sheegtana ma hayo meeluu ka tex raaceba ma hayo keligii baa meeshaa jooga marka xaaladda noocaasiya wuu ijtihaadayaa oo soomkii ayuu ku ijtihaadi wujuuban waajib noqoshiiyo wasaama waana soomaya haddaba markuu soomo de waa laba midu in arrinkii kala caddaado oo hadhow wakhtiguu soomay u caddaado wakhtiguu ahaa iyo inuu caddaan waayo bal haddaba taa ha tilmaamo wuxuu yidhi fain istamara alishkaalu ishkaalkii hadduu sidii isaga sii istimraaro oo cid dambe u caddaysay ramadaan iyo ramadaan la-aan ma hayo istim sidii buu iskaga istimraaro ku socdo fain istamara hadduu ku socdo alishkaalu ishkaalkii hadduu sii joogteeyo oo sidii kusii istimraaro fain istamara hadduu joogteeyo alishkaalu ow amase ma istimraarin ishkaalkii waafaqa wuxuu waafaqay ramadaan ramadaan lafteedii baaba ku baagma ninkii aan midh garanayn qiyaastii allahba ugu toosiyeyoo ramadaan lafteedii baaba waafaqay ow amase ma waafaqine maa bacdahu buu waafaqay wixii ka dambeeyey saxa wuu ansaxaya saddexdaas suuraba way ansaxaysaa markaad ijtihaad ahaan ku soonto ee soddon maalmood iska soonto ama sagaal iyo labaatan mar haddaad ijtihaadayso waxa weeyaan soddonkaad soomaysaa sagaal labaatan maaha soddon baad soomay marka aad sidaa kuba soonto ijtihaada ee iyadoo arrintii sidaasa cid damba wax kuu caddaysana aada weydo khalaas kuu ansaxday ramadaantaas haddii lagu yidhaahdo ramadaanta lafteedii baad ku beegantay waa suuro labaad iyana kuu waafaqday sax weeye haddii lagu yaha ramadaan way baxday berigaad soomaysay waxa weeye dabadeed baad soonto bishii shuwaal baabay haytaad soonto ama dilqacdiya wixii la mid a kugu filan iyadana khalaas way kuu dhammaatay saddexdaas suuraba way ansaxaysaa wa in waafaqa hadduu waafaqo maa qablahu wixii ka horreeyey ramadaan horteed buu soomay ishkaalkiina ma istimraarine waa lagu caddeeyo markii aad isla maalmihii baaba lagu soo dayay adoo soddon soomay ayaa lagu soo dayo masaa lagu yahay hadda bishan aynu joognaa waa shacbaan masaate anugu ramadaantaydiiba waaba iska soo dhamaystay waaba iska soo soomay waa meel bay nagu xidheen aan cidbaa midhba laga ogaanayni maxay noqonaysaa lam yasixa ma ansaxayso ramadaanti ansixi mayso tan ku sugayso ma ramadaan ma ansaxayso allaahuma ilaa in soon hore lagu lahaado waajiba mooyaane haddii kalena sunnay kuu noqonaysaa haddii soon horoo waajiba ama rabadaan qallaheed lagugu lahaayo waxay doonaysaa noqotona tii bay kuu noqonaysaa oo tii ayay kaa gudaysaa oo waajibkii ayay kuu noqon amaa haddii kale waxba kuu noqon mayso ee sunnuunbay kuu noqon waayo waa litaqadumi zamani wakhtigiisii buu de ka hormaray wakhtigeedii ayaa uu ka hormaray halkaa inoo joogto allah subxaana wa tacala aclam